جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda andulus qodobadaan idiin helna waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka dagaal kula wareegay deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay askar ka tirsan murtadiinta ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada etoobiya ayaa mar kale sheegay inay ka go'an tahay hirgelinta heshiiskii xaaraanta ahaa ee etoobiya ay la gashay maamul goboleedka gaalaraaca ee isku magacaabay somalilan askari taayiba oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada hiiraan wilaayada baay ayaa imtixaan lagu ogaanayo heerkooda waxbarasho ka qaaday ardayda madaarista qur-aanka kariimka deegaanka yaqbaraawe ee wilaayadaasi gaadiidleyda gobolka togdheer ee waqooyiga soomaaliya ayaa cabasho xooggan ka muujiyey lacagobaad ah oo gaadiidleyda gobolkaasi uu ku soo rogay maamul goboleedka shaarladirirka ee somalilan munaasabad lagu soo guutinayay arday ka qalin jabisay mu'asasada alxikma ayaa ka dhacday degmada teeglow ee wilaayada bakool maamulka islaamiga degmada salagle ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowla diiniah u soo gebagabeeyey xoogsatada ku dhaqan degmadaasi kulan u dhexeeya maamulka wilaayada jubbada hoose iyo beesha sheikhaal oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaas ayaa ka dhacay deegaanka baqdaad ee duulaadka magaalada kismaayo
أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي waa subax jimcaha taariikhuna ku beegan tahay sagaalabaatanka bisha dulxaja sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ee saaka waxay dagaal kula wareegeen deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay faahfaahinta warkaasi sidoo kale askar ka tirsan murtadiinta oo ku dhaawacmay qarax ka dhaca dowlaadka magaalada muqdisho waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxamuud sheekh axmed tuushow jasaaka allaahu kheyran walaalka xaarif cabdulqaadir bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax jimcaha taariikhna ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha dulxija sanada kun afar boqol afartan iyo shan hijiri ciidamada mujaahidiinta waxay saaka weerar culus oo cagmarin ah ku qaadeen xeryaha murtadiinta deegaanka guufguduud buure oo ah deegaan hoostaga magaalada baydhabo ciidamada mujaahidiinta waxay si toosa u beegsadeen ilaa iyo saddex xero oy murtadiinta ay kaga sugnaayeen deegaanka goofguduud buure waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus dagaalka markuu muddo kooban socday sida lagu yaqaan caadadan u ahayd murtadiinta cagta ayay fureen oo xeradii iyo deegaankii way isaga carareen waxaana si buuxda deegaanka iyo saddexdaas xeraba ula wareegay ciidamada mujaahidiinta xilligan waanidaan hadlayna dhegeystayaal waxaa deegaanka goofguduud buure ka babanaysa raayada towxiidka maleeshiyaadkii murtadiinta isaga cararay deegaankaasi markii xabaddu ay muddo yar ay socotay ayaa iyagana ku dhacay kamiin loogu dhigay duleedka deegaanka wararka hordhac imka la helaya waxay xaqiijiyaan in maleeshiyaad fara badan murtadiin ah lagu laayay weerarka culus cagmarinta saaka mujaahidiinta ay ku qaadeen xerihii murtadiinta ee deegaanka goofguduud buuriy duleedka iyo gudaha deegaankaba meydadka murtadiinta ayaa daadsan sidoo kale saraakiisha mujaahidiinta ee horkacayay weerarka culus ee saaka mujaahidiintu ay ku qaadeen deegaanka goofguduud buuri waxay noo xaqiijiyeen inay jiraan tiro askar murtadiin ah oo maxaabiis ah oo nolosha lagu qabtay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay qaniimaysteen hub fara badan oo maleeshiyaadka murtadiintu ay kaga carareen deegaanka goofguduud buure welina waa isa soo tarayaan khasaare cadowga allah lagu gaarsiiy weerarka culus cagmarinta ee saaka mujaahidiintu ay ku qaadeen xerihii murtadiinta ee deegaanka goofguduud buure insha allah dhegeystayaashan usoo gudbin doona hadba waxay kusoo kordha weerarkaasi barakeysan dhanka kale howlgal qarax ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan deegaanka ceelasha biyaha waxaa ku dhaawacantay ilaa afar askari oo murtadiin ah dhanka bakool ciidamada mujaahidiinta waxay xal madaafiic ku garaaceen xerada ciidanka xabashida etoobiya ee degmada xudur waxayna madaafiicda ku wada dhaceen gudaha xeradaasi dhanka baay ciidamada mujaahidiinta waxay xali dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka xabashida etoobiya ee degmada diinsoor sidoo kale isla diinsoor ciidamada mujaahidiinta waxay xali weerareen xerada murtadiinta ee xero koowaad ee degmada diinsoor ciidamada mujaahidiinta ayaa sii kordhay weerarada lagu naafeynayo cadowga allah ee isu soo beheystay dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta aad buu mahadsan walaalkeen maxamuud ayukaasi ahaa ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada etoobiya ayaa mar kale sheegay inay ka go-an tahay hirgelinta heshiiskii xaaraanta ahaa ee etoobiya ee la gashay maamul goboleedka gaalaraaca isku magacaabay somalilan sida uu ku faahfaahinaya warkaasi walaalkeen abusheyba abey axmed ra-iisul wasaaraha xukuumadda xabashada etoobiya oo khudbad ka jeediyey golaha baarlamanka waddankiisa ayaa sheegay in weli ay ku taagan yihiin heshiiskii uu la galay murtad muuse biixi wuxuu carbaabay in kooxda riddada ay lacag badan ku bixiyeen sidii heshiiskaas loo carqaladayn lahaa wuxuuna wacad ku maray in etoobiya ay ka go'an tahay siday u qabsan lahayd badda soomaaliya hogaamiyaha dowladda xabashada etoobiya wuxuu si cad u sheegay in heshiiska ay la galeen maamulka isku magacaabay somalilan uu ahaa mid muhiim u ah bulshada etoobiya iyo waxa uu ugu yeeray dhaqaale sii kobca ee waddankiisa abiy ayaa ku jeesjeesay kooxda riddada soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho asagoo yidhi lacagaha ay dowladda soomaaliya ku bixinayso ee meelaha warwareegga ah ee ka dhanka ah m o u-ga waxaa dhaama inay hal dugsi uga dhisaan muqdisho si carruurta wax uga bartaan wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ayaa baraheeda rasmiga ku faafisay khudbad abiy axmed uu shalay jeediyey qaybta ku saabsan soomaaliya iyo kiiska badda isagoo sii hadlayay ayuu soo hadal qaaday in kumanaanka ciidamada etoobiyaanka ee duulaanka ku jooga soomaaliya ay xaqiijinayaan hadaf qaran oo ah inay soo dhiciyaan bad balse isaguo wuxuu u dhigayey si maldahan dhiigga ciidamadeena ee ku daatay soomaaliya wax cayaara ma ahan ayuu hadalkiisa sii raaciyey marka la qiimeeyo dhawaqa ka soo yeeray gaal abiy axmed waxaa muuqata in wax natiijaha aysan ka soo bixin wadahadalladii dhowaan magaalada ankara ee dalka turkiga ku dhex maray kooxda xasan sheikh iyo etoobiya welina ay xabashadu ku dheggan yihiin heshiiska ay horey ula galeen murtad muuse biixi aad buu mahadsan walaalkeen nuur cali ayuu kaasi ahaa askari taa'iboo ka soo baxay safka murtadiinta ee isku soo dhiibay wilaayada hiiraan casaam carafaad ayaa faahfaahinaya warkaasi xasan maxamed cadow waa askari taa'ib ah oo muddo ka tirsanaa safka cadowga allah waxauna isagoo taa'iba lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga hiiraan isagoona tawxiidka lagu qabtay degmada boqa qable xasan maxamed ayaa ka mid ahaa maleeshiyaadka murtadiinta ee lagu soo tababaray dalka uganda waxauna si gaar a uga mid ahaa maleeshiyaadkii duulaankii fashilmay ku soo qaaday degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud askarigan ayaa waxaa bilihii u dambeeyey uu ka howlgalayay degmada maxaas oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada hiiraan waxa uu fariin toobadkeena u diray maleeshiyaadkii uu kaga soo tegay degmada maxaas xasan maxamed cabdow oo ka qortay buuliburte maalin sabdi ah kaan qortay oon oon ciidanka aan qortay buuliburta nagala qaaday xamarna la geeyey xeranaca nala geeyey waa nagala sii qaaday uganda si aad uganda isaga tababaraa nagula qaaday ilaa afar bilood oo tababara soo qaadanay waxaa nagula soo celiyey xeranaca nagula soo celiyay haddana xeranaca haddana nagala soo qaaday ismaaciil cabdimaaligaa ligu daray guutida guutada lix labaatanaada ligu daray magaciisa ismaaciil cabdimaalig ceelbuura taliskiina nalla ceelbuur waa kasoo noqonay waa suuqa weyn wallaahi adiga ilaa laba isbuuc camal dhex kusii socona haddana waa kasoo guduunay saraakiisha ayaga askarta hadday iska hormarayaan ayaga qayb qayb iska soo fasaxaan kuwa qaarkood waaba naga soo gudoomeen oo meesha ma joogin dheen xamar ay aadeen kuwa qaarkoodna waa nala soo noqdeen ana maxaasa tagay oo sanadka labada kun labada kun saddex labaatanka bishii sagaalaad maxaas imaan lahay damiirkeeda isiis waay inaa meeshaas joogo waxaa ku nacay inaa macnaha meeshaba macnaha wax oo diina aysa oolin marka aday salaadaada badan tahay shabaab aa tahay lagu leeyahay walaalahooda muslimiinta u yimaadaano walaalahooda muslimiinta ah iyo diintooda iyo dadkooda iyo dalkooda ha yimaadaano waxaa lagu noolaanaya waa sunnada nabiga sunnada nabiga kusoo noqdaanaa leeyahay maalmo ka hor ayay ahayd markii wilaayaadka islaamiga gado iyo jubbada hoose ay soo bandhigeen labaatan askari iyo toban keniyaal ah kuwaas oo ka soo baxay safka cadowga allah askarta taayibiinta isku soo dhiibaya mujaahidiinta mahadsanid casaam wilaayada baaya ayaa imtixaan lagu ogaanayo heerkooda waxbarasho ka qaaday ardayda madaarista qur-aanka kariimka deegaanka yaqbarcawe ee wilaayadaasi abuxasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya waxaa weli halkiisii ka sii socda imtixaankii maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay gaar ahaan qismigiisa jamciyatul qur-aanul kariim ay ka qaadaysa madaarista lagu barto qur-aanka kariimka ee ku taalla degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay ardayda wax ka barata madaarista deegaanka iyo aqbaraawaay ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa dhankooda laga qaaday imtixaan ku aadan xifdiska iyo akhriska qur-aanka kariimka waxaana ardaydii kaalmaha sare imtixaanka ka gashay la siinayay abaalmarinno iyo hadyado qaali ah munaasabad lagu soo gebagabeynayay imtixaanka oo ka dhacday deegaanka yaaqbaraaway waxaa ka qayb galay culummo waalidiin iyo mas-uuliyiin kale mid ka mid a culummada deegaanka oo munaasabadda ka hadlay ayaa ku dheeraaday fadliga ku jira in la barto qur-aanka kariimka iyo in la xifdiyo maadaama uu yahay kalaamullah ilaahay ma eedayaa markuu sita hadalkale innaa anzalnaahu qur'aanan carabiya lacalakum tacqiluuna qur-aan carabi agaasa sinderisni siisan caqlan weelataana aayadday masalaga fahmaan lacallakum tacqiluuna siisa waa dalkastaana helaan qur-aansankaasna walba masakaasa ogaaw abtay ogaaw laan qur-aansankaasna walba masakaas un ay wax garadnu oguhiya barofesoora dadka aragtay waxyaabaha maadiga iyo walaalkay le ka hormareen dadka kaya wax garadnu oguhi laan qur-aansankaasna wax garad musanagadkadal yani إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب مرحيتو قلباكس بخربين قر إبر أي باباسيا intaa kadib waxaa munaasabadda dhankiisa ka hadlay mid ka mid a guddiga imtixaanka qaadayey isagoona kelimad dardaaran u badan munaasabadda ka jeediyey qur-aankii barneen ulaadan barneen ayawsay barneen awawus idiruwan barneen lambay la dhaafnay dagalan qur-aankii barneen ilaahay jannadii mabuusmaas un dhammaantaan janneen baahna naaraa ilaahay kuman galaan marka walaalayaal jannil kale waa xablullaahi almatiin waa xadad ilaahay u adkaayay daraftoonu unu haysan daraftoon kalen ilaahay ahaay ka dhegneen taas marka safaylan ka dhegnen taasaa jannaada ka helaanaa sidan oo kale ku dhowaad shan iyo toban madaraso oo lagu barta qur-aanka kariimka oo ku taalla degmada buulafullaay ayaa laga qaaday imtixaan midkan la mid ah mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay ayaa ujeedka imtixaankan laga qaadaya madaarista qur-aanka kariimka ku tilmaamay in ay tahay si loo ogaado heerka waxbarashada ardayda qur-aanka iyagoona mas-uuliyiinta sheegay in xoogga la saaraya dhanka xifdinta farbarka akhriska iyo wixii la mid ah waxaana imtixaankan laga qaadayaa dhammaan madaarista lagu barta qur-aanka kariimka ee ku taalla degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay annagana waxaan idiin soo gudbin doonaa hadba degmada iyo deegaanka madaaristiisa laga qaada imtixaanka insha allah aad buu mahadsan walaalkan abuxasan oo kaasi ahaa gaadiidleyada gobolka togdheer ee waqooyiga soomaaliya ayaa cabasho xooggan ka muujiyey lacago baad ah oo gaadiidleyada gobolkaasi uu ku soo rogay maamul goboleedka somalilan faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen marwaan maxamed wararka ka imaanaya gobolka togdheer ee waqooyiga soomaaliya ayaa sheegaya in maamulka ashaadoola dirirka ah ee isku magacaabay somalilan uu lacagabaad ah ku soo rogay gaadiidleyda ka howlgala gobolkaasi gaadiidleyda wata gawaarida noocyadeeda kala duwan ee u adeega bulshada ku dhaqan gobolka togdheer ayaa sheegay inay cabasho ka yihiin lacago xadaaf ah oo maamulka ridada somalilan uu ku soo rogay waxay sheegeen inaysan awoodin lacagahaasi baadda ah ee la duldhigay islamarkaana arrintaasi ay ka midaysan yihiin haddii ay yihiin gaadiidleyda gobolladaasi waqooyi ee soomaaliya waxa weeye annagu ma qaadi karno lix boqol iyo intaasaa la sheegayaa oo toban dollar baannaan qaadi karin gaadiid weyne meel kastoo u joogo ilaa iyo awdal ilaa iyo sanaag ilaa iyo saraar ilaa iyo waxaan ku idhi maroodijeex ilaa gobolka saaxil meel kastoo u gaadiid joogojoogo waa andhiminaajo waa isku mid dhan baa naga wada dhexaysa danta gaadiidkana waa la arkaa maanta waxay tahay gaadiidku miyaannu yeellaa inaynu qaadanno mayaannu yeellaa ma yeelanno gaadiidka isagoo cashuuran oo dekedda somalilan ee berbere ka soo degay oo gaadhi waliba lambarkiisu ku xidhan yahay yaa lagaga dhigay lambar cad qaado oo khasab ah iyadoo gaadhiga lacagtii laga hayo yaa mar labaad lacag haddana laga shubay maamul goboleedka ashaadoola dirirka ah ee somalilan ayaa ka mid ah maamulada ay gaaladu ka dhisteen gudaha dalka soomaaliya waxayna maamuladaasi gaalada u adeega shaqo maalmeed ka dhigteen dhibaataynta dadka shacabka ah mahadsanid marwaan munaasabad lagu sugootinayay arday ka qalinjabisay mu'asasada alxikma ayaa ka dhacday degmada seeglow ee wilaayada bakool waxaa faahfaahinaya warkaasi walaalkeen cabdulqani maxamed
waxay ahayd xaflad loo dhigay arday ka qalinjabisay xarunta muwasasada alxikma faraaceeda magaalada tiyuglow ee wilaayada bokool taasoo abaalmarino qaali ah iyo shahadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii qaybta rawdada ah ee bartay waxqorista iyo wax akhrinta iyo qaar kale oo bartay xirfado muhiim ah xafladii lagu maamuusayay ardaydaasi oo ka dhacday gudaha xarunta muwasasada alxikma waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada culimo salaadiin waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada kalimaad kala duwan ayaana laga jeediyey waxaa sidoo kale bandhig ay si weyn ugu riyaaqeen kasoo qaybgalayaasha sameeyey ardayda da-dayar maamulaha xarunta alxikma ayaa faahfaahin ka bixiyey xafladda qalinjabinta ah ee loo qabtay ardayda alxikma hadda marka hadafkaan u fadhino waxaa weeyaan waa xafladdii qalanjibinta carruurta farbarka rowdada iyo qayb ka mid ah sharqaanka ardayda rowdada tiradoodu wax- labaatan iyo saddex arday ardada sharqaankana tiradooda waxa weeyaan ilaa iyo ku dhowaad labaatan arday rowdada waxaa laga furay kun afar boqol afartan iyo shan hijri waxaana lagu talagalay bulshada ku nool muxaafada tiyeglow iyo nawaaxigeeda in lagu baahitiro waxbarasho oo kaamil arday isugu jirta da'doodu aad u yar ayaa lagu bilaabay oo saddex ilaa iyo toddoba sano u dhexayso sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada abokool oo xafladda goobjoog ahaa ayaa si weyn u bogaadiyey waxqabadka xarunta alxikma iyo sidoo kale macalimiinta iyo waalidiinta ardayda isagoona tilmaamay in tijaabadan lagu baray ardayda da-da yar waxqorista iyo wax akhrinta lagu guulaystay lana gaarsiin doono deegaanada kale ee wilaayada muasasatu alxikma ee taabacsan ama hoostagaas maktabu tarbiya wa tacliim lixarakati shabaab almujaahidiin may balana jazaahum allahu khayra jazaa runtii walaalihii galanto ka haay mas-uulkii gobolka inkuwinyo tarbiyada iyo macalimiintii mudiiriintii dhammaan mahadsantiin allan iyo waalidiintii yoona ka sabareen ardaydin walbaradiyo insha allahu tacaala eed iyo eedan ka mahadnagaan bacda xamdilaahi subxaana wa tacaala walaalayaal sidiisa ogdiin walbarashada muhiimadiie may ka bilowdaase alqiraa'a walkitaaba yadan aasaasan ah alqiraa'a walkitaaba unugun haddii barada sifayla maanaa qofkan barada may ka dhikantaa wal alla wali hartisa kuba akhriisada kor yaalkan hadda kitaab qur-aanka laa hordhika aadeen akhriyahay waalidiintiya kumid ahaan markii saas lahaa kitaab qur-aanka laa hordhike akhriye walilingweer kore tan hadab aragaani waaye alxamdulilah barnaamijkan insha allahu tacaala may haye barnaamij namuudaji ah oo tusaalo laku fadahay walaalahan laka hilqaami oo culeys laka saari in qadiyintun laka baroweeyo magaaladun hadda maana maqarka atiyeglow in laka baroweeyo haddii laka guulaysadaan insha allahu tacaala meelo badan lan gudbiyo xarunta mu'asasada alxigma faraceeda magaalada tiyuglow oo lagu barto xirfado kala duwan waxaa muddadii ay magaalada ka howlgalaysay ka faa'iidaystay boqolaal arday ah oo qayb ka ah bulshada magaalada tiyuglow mahadsanid cabdulqani maamulka islaamiga degmada saragle ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiinaha usoo gebagabeeyey xoogsatada ku dhaqan degmadaasi walaalkan cabdulwahaab maxamed bukhaari ayaa faahfaahinaya warkaasi dowradan oo socotay muddo saddex maalmood ah ayaa loo soo xiray xoogsatada degmada salagle kuwaas oo dowradan ka faa'iiday duruus kala duwan iyo muxaadaraad kala gedisan oo qayb ka ahaa dowradan loogu magacdaray saxaabigii jaliilka ahaa ee sacad binu abi waqaas radiallaahu canhu qaar ka mid ah xoogsatadii dowradan shicaarkeedu ahaa waqul rabbi sidnii cilma ayaa markii loo soo xidhay kadib la hadlay idaacadda islaamiga andulus iyagoo faahfaahin ka bixiyey muddadii ay dowrada u jilba xirnaayeen iyo wixii ay ka faa'iideen salaan joogaa himaadaan ka shaqeeya maqay waa maxamed aadan saddex beri duuriyaa noo socotay dowladana alwalaa walbaraa yaa ku saabsaneed waxaan qaadanay ahwaal yowma alqiyaama waxaan qaadanay allama bimacruuf wanahi ani munkar insha allahu tacaala aad iyo aadaan u faaidnay culmada waa inoo faa'iideeyeen sidaas daraaddeed haddii mar labaad usu'eli waan raba dheheen insha allahu tacaala cabdi saawa anaa usoo day ber maalmana noo haayay iski anaa usoo day la oqal horumarna haddana dowladdaas insha allah haddii laa yar nina ninkanao iski anaa ufaayini albaraayo kafaayini cilmada kafaayini sisi anaa u barani taas way dhinaca kale dowlad diini ah oo socotay dhowr maalmood looguna magac daray saxaabiga bilaal binu rabaaxa radiallaahu canhu ayuu maamulka islaamiga ah ee deegaanka arabow ee duleedka degmada bu'aale u soo xidhay inta badan mu'adiniinta ka addima masaajida deegaankaasi markii ay dowladdu soo dhammaatay kadib ayay idaacadda islaamiga andulus khadka taleefonka kula hadleen mu'adiniintii dowladaas loo soo xidhay iyagoo faahfaahiyey duruustii ay qaateen iyo wixii ay faa'iideen dowro omanu socotay isunkureerna afar beri dowro adna meesha aas aasiya oo kulunka agluhiya wilaayada arabow ilaahi fadles usoo noga oo nuunsheenan han ilaahay ogolaadaba intaas bireenun dareerti walaa meeshi laga baradin waa ankawiinta aadanka oo saxitaankas in mijaaki meselila cusmaan maxamed ibrahim oo naanadkii rafaajishigousiliire dowraan lunfuri beesh aribow agne eed eedon felin eed eedon felin eed eedon walabani dowraan lunfuri maasha allahu wilaayada islaamka harakada guud dhammaan waa inrooga wor wor wor lunfurin dhib ma gabne dhib dhib dheefo gabne weli oon haag unroog mid labaatin soddon qof oo gaanroog in naftiisa heshiga ay kudhiso dadkan adeegayaana maasha allah eedeeda oo feliis dowra ka jar afar bire dowra ka jarni dowraadkan diiniga ah ayaa bilihii ugu dambeeyey waxaa si taxano ah loogu qabanayay bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada salagle iyo deegaanka arabow oo dhammaantood ka wada tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe mahadsanid cabdulwahaab kulan u dhexeeya maamulka wilaayada jubbada hoose iyo beesha sheekhaal oo ka mid ah beelaha degaa wilaayada jubbada hoose ee ka dhacay deegaanka baqdaad ee duraadka magaalada kismaayo bashiir maxuudiin abu ayman ayaa faahfaahinaya warkaasi deegaanka baqdaad waxa uu ka mid yahay deegaanada hoostaga magaalada kismaayo ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose waxaana dega beesha shiikaal dhowaan waxaa halkaasi gaaray wafdi uu hogaaminayey waaliga wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose iyo qaar ka mid ah xubnaha wilaayada kulan u dhexeeyey maamulka wilaayada iyo beesha shiikaal ayaa ka dhacay deegaanka baqdaad oo ka mid ah dhulka wayaanta kaasoo lagu hadlayey qodobo ay ka mid yihiin ka qayb qaadashada jihaadka horumarinta deegaanka iyo ilaalinta dhirta markii uu soo idlaaday kulanka waxaa goobta ka hadlay nabadoonaabee sheekh cali oo ka mid ah waxgaradka beesha shiikaal in dacwada iyo diinta kor loo qaado oo la gaarsiiyo miyiga iyo waraha iyo tuulooyinka hoose ee baadiyaha dadka xoola dhaqatada dhammaan in dacwada la gaarsiiyo qodobada aan ku heshiinay kow ka ahayd waana ku faraxsannahay waxaa kaloon ku heshiinay in la joojiyo badeecadaha iyo baabuurta wareegayso duurka meel walba in ayagana la joojiyo ay noqoto meesha badeecada loo soo doonanayo tuulooyinka ay noqoto iyo magaalooyinka waaweyn ay noqoto arrinkaas qodobkaasna waa qodobada aan saxiixinu ka mid yahay oon isku raacnay waxaa saddexeeya oon isku raacnay dhirta runtii annaga haddaanahay beesha sheekhaal awalba waa ka soo horjeednay runtii dhirta in la guro waa ka soo horjeednay midaan taageersanay midaan ku faraxsanna midna ma ahayn runtii waxaana markhaati nooga noqday oo arrintaas nagu bogaadiyaba qabiilooyinka deriska aan nahay iyo walaayada meesha nagu soo booqato indheheeda ku aragtay dhulka maanta ilaahayna makamiyey quruxdiisa iyo dhirtiisa aragtay insha allaahu maadaama hadda la isla gartay in la joojiyana insha allaahu qeyb baan ka nahay hormuudaan ka nahay dhirtaas insha allaahu ilaa kenya loo qaadayo inaan ka hortagno meel kastoo lagu gurayo aan arrintaas joojinno walaayadana soo wargelinno kalana shaqayno iyadana waan ballanqaadnay qodobka afraad waa amniga insha allahu amnigu meelaan amni lahayn waa meelaan nolol lahayn amnigu waa danteenna waa danta ilmaheenna waa danta xaasaskeenna waa danta deegaankeenna cidna ogama raadinayno abaal cidnana magac iyo sumcad midna ogama raadinayno amnigaas dhanka aan oga toosannahay islaamka inaan looga soo dhicin yaan ballan ilaahay ku qaadnay ugu dambeyn waxaa madasha ka hadlay nabadoon axmed maxamuud guulee timajalac nabadoonka guud ee beesha shiikaal isagoona ballanqaaday in kabeel ahaan ay soo dhoweynayaan qodobadii dhaxalgalka ahaa ee ka soo baxay kulanka sheegayna in deegaanadooda ay ka dhaqangelinayaan wax alla wixii islaamka tagsiilaadkiisa ah oo wanaag ku jiro oo dhan oo laisla qaatay waan soo dhoweynhaynaa sheekh axmed abiyoonis waan soo dhoweynaynaa uu mahadsan yahay juhdiga badan uu soo bixiyena allaha ka ajirsiiyo beelaha soomaaliyeed ee soo ajiibay kulli waanu mahad celinaynaa annaguna waan soo dhoweynay gubashaan dhignay afarta qodobee lasoo qaatay oo amnigu koow ka yahay jihaadka ku xigo intoo dhanba kulli diyaar baanu nahay intii ay mas-uuliyiinta wilaayada islaamigaah ee jubbada hoose ay ku sugnaayeen deegaanada dhaca duleedka magaalada kismaayo ayaa wacyigelin iyo dardaaran qayima waxay u jeedinayeen qaybaha kala duwan qabaa'ilka dega deegaanadaasi kuwaasoo inta badan diiradda lagu saarayay ka qayb qaadashada dagaalka jihaadka ka socda dalka soomaaliya mahadsanid abu ayman warkii subaxnimo waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu